maanta oo sabtiya ayaa lagu soo gabagabayn doonaa magaalada istanbul shirweynaha afrika iyo turkiga iyada oo shirkan diiradda lagu saarayo ganacsiga iyo maalgashiga madaxweynayaasha shirkaasi ku sugan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada haddaba wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka istanbul kula xidhiidhay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji cabdulaahi carab oo ka mid ah wafdiga soomaaliya waa ku salaamayaa walaal ridwan adiga iyo voice of america iyo fursadda ay siiseen kolley halkan waxaa u nimid shirar kawaqaabisa dowladda turkiga oo dowladda turkiga iyo waddamada africa xiriirkooda shirweyne loo qabtay ayaan halkan u nimid shirkaas oo oo soo bilowda lix iyo tobankii ilaa iyo sideed iyo tobanka ku eg madaxweynayaasha wadamo badan oo afrikaan ayaa kasoo qayb galay wasiirada arrimaha dibadda wasiirada waxbarashada wasiirada beeraha iyo wasiirada caafimaadka wasiirada beeraha iyo caafimaadka iyo waxbarashada ee arrimaha dibadda shiriir gaargaara ayay lahaayeen dhigooda turkiga iyo afrikaba kuwaas maanta ayaa lasoo gabagabeeyey shirkii kaleo madaxweynayaashana waxaa loo ballansan yahay sideed iyo tobanka bisha marka shirka meeshaas ayuu ku dhammaan doonaa insha allahu tacaala shirkan waa shir inta badan looga hadlayo ganacsiga iyo maalgelinta ku saabsan afrika iyadoo turkigana hadda kaalin mug leh arrimahaas uu ka ciyaaraya marka soomaaliya marka la eego faa'iide intee la-eg ayaa ugu jirtaa shir noocan oo kale ah
soomaalida iyo turkida horta xiriirkooda wuxuu u noqonayaa waagii cusbaaniyiinta sidaa la socoto raadad badan ay kaga tageen waddanka ayaa jiro oo tani waaga xiriir wanaagsan ayaan lahayn laakiin xiriirkoodii waxaa mar kale boorka laga jafay laba kun iyo ko iyo tobankii markii madaxweynahooda uu master ordogan uu ku yimid booqashada magaalada muqdisho xilligii abaaraha xilligaasoy soomaalida ay aad isu garab taageen ama ha noqoto emergencygii lagu jiray ama recoverygii ama development waa ti wadooyin ay xamar ka dhiseen isbitaalay dhiseen waxay dhiseen iisheeg iskuulaad ilaa haddii iskuulaadkoodii magaalada waa ay ka furan yihiin marka gaar ahaan soomaalida shirkan wax wax weyn baa oga jira aniga kolley shirkii waxbarashada qayb galay inay naga kaalmeeyaan dhinaca vocational trainingka iyo farsamada inay naga kaalmeeyaan dhinaca technolojiyada inay naga kaalmeeyaan waxyaabo badan oo waxbarashada ku saabsan ay tababaro noo siiyaan staafka wasaaradda iyo maamulayaasha iskuulaadka howl badan baa annaga ka wasaarad ahaan aan ka faa'iidi doonnaa insha allahu tacaala heshiisane waa waa noo dhexeeyaan oo wax wada qabsi ah sidaas lamida caafimaadka iyo beeraha iyo arrimaha dibaddaba iyagana heshiisya ayaa u dhexeeya oo wada shaqayna marka soomaalida sida aan rajaynayo waxa weeye waa faa'iido badan baa ugu jirta shirkan haddii marka uu miro dhalo waa gartay marka weli ma kulmeen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha erdogan hadday kulmeen maxay ka wada hadleen labada madaxweyne waa ay kulmeen kolley waxay ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labadooda u dhexeeyey shirka weynaa oo madaxweynayaasha qaaradda africa iyo madaxweynaha turkigana maanta ayuu bilaaban doonaa waayahay wasiir ugu dambeyn waxaa jira warar fara badan oo ku saabsan ka sokow ganacsiga iyo maalgelinta in turkiga sidoo kale arrimaha amniga uu kala hadli doono dalalka afrika ee shirka ka qaybgelaya heshiis dhinaca hubka xataa horey wuxuu la galay dalka ethoobiya marka soomaaliya marka la eegana saldhigga ugu weyn ee military ayuu ku leeyahay ee qaaradda africa marka ma laga yaabaa in arrimo ku saabsan hub iyo maaragtay waxyaaba noocaas oo kalea labada dal ay ka wada hadlaan xaqiiqdii ee dowladda turkiga ee dowladda soomaliya aad bay u garashtaagtay sidaaad sheegtay xaruntaa waa ku taalla ay dadka noogu tababaraan ciidan kale iyo saraakiil kalena waddanka turkiga ayaa lagu tababaraa aniga ad waxaan aaminsanahay haddee hub la kala iibsanayo ma jire amnigun bay naga saacidi doonaan sidaaan aaminsanahay
wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji oo u warameeyey wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli halkaad nagala socotaan